waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysato dadka degmadan degan laakiin waxaa muuqataa in ay dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dadka degmada bilaabeen dadaal sidoo kale dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarku ay dadaal bilaabeen laakiin waxaan dhihi lahay dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan hay-adaha gargaarkaba halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin sidoo kale kumanaan qof ayaa bannaanka jooga oo bannaanka lagu daryeelayaa waxaan leeyahay qof walboo soomaaliyeed oo horey gargaar u geystana waad mahadsan tahay haddana waxaad geysan karta geyso cidda aan gargaar geysanna dhammaan dadka soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka aeroboorkii ama garoonkii bardaalo wuu furan yahay maanta annagaa ka soo degnay waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardargeliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan